magaalada nairobi dadka dibadbaxa dhigaya ee ka caraysan malaayiin lacag ah oo la musuq maasuqay ayaa waxay socod ku mareen waddooyinka caasimadda waxaana dadkan ay ka dibadbaxayaan musuq maasuqa iyo ku-tagrifalidda hantida canshuurbixiyayaasha dalka kenya waxaana ay dalbanayaan in la maxkamadeeyo mas-uuliyiinta dowladda ee ku caanbaxay musuq maasuqa hantida dadweynaha maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta gudaha dalka kenya ayaa aada u hadalhayay fadeexadda musuq maasuq lagu dhunsaday yaa siddeetan milyan oo dollar taasoo lagu eedeeyey xubno ka tirsan n y s oo loo soo gaabiyo dhallinyarada adeega qaranka kiiskaasi oo la geeyey maxkamadda dalka kenya ayaa waxaa weli socota dhagaysiga eedeysanayaasha lagu soo eedeeyey inay musuq maasuqa ku lug lahaayeen amaba ay lunsadeen hantidaasi waxaana lagu wadaa in maxkamaddu ay arrintaasi ka soo saarto go-aan kama dambaysa toddobaadka dambe garsooraha maxkamadda douglas ogati ayaa sheegay in toddoba iyo toban ka mid ah dadka la tuhmayo ee inay ku lug leeyihiin kiiskaasi aysan weli maxkamadda soo xaadirin balse la filayo in maalinta isniinta ah ay maxkamadda hor imaan doonaan cabdimaalig cabdulaahi ibraahim waa falanqeeye arrimaha xalinta khilaafaadka iyo dejinta xasaradaha wuxuuna leeyahay arrimaha musuq maasuqa ee dalka kenya waxay sii xoogeysteen xilliyadii lagu guda jiray doorashadii dalka ka dhacday ee lasoo dhaafay cabasho badan baa jirta si aad arkaysana haddee mudaharaadyo fara badan baa dhacaya laakiin de waxaanu kuu sheegayaa dalkan kenya waad ogeydoo wuxuu hadda kasoo gudbay doorasho isqabqabsi badan uu ka dhacay oo dil ka dhacay oo barakac uu ka dhacay dabcan waxaan isleenahay marka dadkii de wasaaradaha joogay ama sistemka ka mid ahay hadda eedaha inta badan loo soo jeedinayo waxay u badan tahay in ay ka faa'iideysteen inta ay xasaradahaas iyo dhibaatooyinkaa socdeen khadar maxamuud xareed v o a nairobi